maadaama de xilligii doorashadu iska soo dhow yahay wuxuu barnaamijku uu soo bandhigay akhriskii ugu horreeyey ee barnaamijkiisa siyaasiga ah kaasoo aanu dadka dadweynaha dhammaantii iyo taageerayaasha xisbigaba aanu ku boorinay wixii raya ay hayaanna inay kusoo dari karaa muxuu ku salaysan yahay barnaamijkan barnaamij siyaasideedkan haddaad soo bandhigteen haddaad qodobada qaar haddaad taabato shan bilar ama shan tiir buu ka samaysan yahay oo ugu horeeya ictiraafku dhaqaaluhu ku xigo arrimaha bulshada ku xigaan nabadgelyada ku xigto maamul wanaaga ku xigo iyo arrimaha dhalinyarada iyo haweenka tusaalaha kale gudoomiye markaynu ka hadlayno waa qodobo aad u ballaaran inta badan dawaa tiirarkii ay dowladuba ku dhisnayd dhinaca ictiraafka oo kale waxa laydhaha somalilan waxyaabaha ugu badan ee dee ugu baahi badantay muddada badanna dadaalka badan loogu jiro aadna looga hadlo kaasoo kale maxaad ka aaminsantihiin ma dariiqo ka duwan tan imika dowladani ay ku socoto iyo weliba maamuladii hore ku socdeen baad haysaan oo jeexaysaan mise tiumaad ku soconaysaan muxuu sheegaya barnaamijkiin
kulliba waxaan isleeyahay dadku dee imika barnaamijka waanu soo bandhignayo isagoo faahfaahsan way ka arki doonaan lakin waxaan islenahay horta wixii hore loo qabtayna waan abrisheed garanaynaayo waa ku faanaynaa mid dowladdani ha qabato mid dowladdii ka horreeyey ha qabtaan lakiin waxaan isleenahay talo intaa ka ballaadan oo lagu kicin karo oo aqoonteena dibadda taaleyta gudaha jooga wala isugu geeyo oo dad waayo aragahoo arrimaha diblasada kasoo shaqeeya ku jiraan waxaan isleeyahay waa laga dhaweyn karaa halka hadda joog gudoomiye haddaynu geesta kale eegno tusaalahaan oo kale qodobada political manifesta ama barnaamij siyaasadeedka xisbigan hadda soo bandhigteen uu tilmaamaya waxaa kamid ah dastuurka oo kale furitaankiisa ama dib u eegistiisa oo kale kaas qodobkaas muxuu ka hadlaya ma dastuurki dib loo eego la furo mise wax ka duwan
horta dastuurku waxaa isleeyahay waa wuxuu ahaa dastuur qaran oo aynu ku badbaadnay muddadii dee aynu haysanay laakiin wuxuu u baahan yahay sidii kulmihii berigi hore waa ka dhawaajiyey inkastaanu de ku tallaabsan waxyaabaha hadda inaxanibaya bay ka mid tahay masalan waxaa saami qaybsiga kuraasaa laga hadlayaa baarlamaanka masalan labiiyo siddeetan buu ku qoraya dastuurkii wuxuu u baahan yahay hawshaa dee lamana badin karo haddii aan dastuurkii laga hadal waxyaaba kaloo aasaasiyaad baa jira oo u baahan in dastuurka la furo waayaaba wax kastoo dastuurka aan kasoo horjeeda lama samayn karo marka barnaamijyaansa ku qoran dastuurka dib ueegis iyo baahiya waxyaabaha asaasiga tilmaantay baa dib loo eegi doonaa haddii tusaalahaan xisbigu ku guulaysto talada ha dastuurka daanoola tashanayna oo guddi hawshaa qaran laga samayn doono meelaha muhiimka dadku isleeyahay baahiyaha way ka jirtaa hadda oo way taagan tahay ayaanu dib loo eegi doona way gesta kale gudoomiye haddaan ku weydiiyo dabcan dee doorashada waa soo dhowday horena oo loo xayimay madaxweynuhuna uu saxeexa islamarkaana uu dhaqan geliyay xilliga dhici doonto hadda waa diyaargarowgii doorashadun baa lagu jiraa sidaadu baad carbaabtay xisbi ahaan golihiisii dhexe iyo weliba doorashadii murashaxa ayaa muddooyinkan la hadalhayay xilli muu qabsoomaya xisbiga shirweynihiisa golaadhe waan ka tashanaynaa waktiga ugu aanu isla garanno dee xisbi ahaan waan ku dhawaaqi doonaa si dhaqsa